Xarunta Farsamada Gacanta (KTI) waa mid ka mid ah xarumaha lagu barto farsamada gacanta ee ku yaala magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kuwooda ugu waaweyn waxaana hirgeliyay Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Dowlad Goboleedka Jubbaland sanadii 2014 waxaana ka soo baxa dhalinyaro badan oo xirfadlayaal ah kuwaasoo ku shaqaysta xirfadda farsamada gacanta ee ay ka barteen xarunta KTI. Waxyaabaha lagu barto xarunta farsamada gacanta (KTI) ayaa waxaa ka mid ah tolista dharka, karinta dharka, qurxinta dumarka, xirista korontada iyo tuubooyinka biyaha, iyo xirfado kale oo badan. Waxaana xarunta wax ka barta dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho waxayna si wadajir ah inoogu sharxayaan waxyaabaha ay ka bartaan xarunta farsamada gacanta ee KTI.
xarunta maxaan dhignaa KTI waxyaalahan ma barnaa oo mobile badan aan barnaa ama loo aqaanaa biigilinta tuwa basic insha Allah si si fiican u barnaa marka qalabkan ayaa kamid ah aan barnaa wax ma ka faahfaahsanin waxa la xiriirinayo waxaan waa la yaabi jiray inaan ka fiirsan jiray waxaan se loo xiriiriyaa iyo waxaan dhihi jiray ilaa marka aan inta imaaday wax weyn baan ka fahmay aad aad saaid baan ka fahmay inkastoo weli hadda heerka aan rabay aan gaarin lahayn wax weyn baa iska bedel hadda inaan wax barto qalabkaa la isku xiri karin oo la fahmi karin yaa aaminsana maanta maxaan ogaaday inaan dalkayga dalkayga waxaan u qaban karo waxa lagu xiri maxaa weeye shuruucda waxbarashada ilaalis faahfaankaada bis ah yaa lagu xiri oo si wax fahmi lahayd adiga ka taxtir adiga qof ciyaal matani weyn baa tahay taas baa lagu xiri oo si wax u baran lahayd adiga ku jirtaa dhalinyarta waxaan u baaqi lahaa inaan xarumaha imaadaan dhalinyarta waxbarashada oo wax ka faa'iidaystaan taas aan u baaqi lahaa بسم الله الرحمن الرحيم waxaan nahay ardayda ardayda ka barata mid kamid ah ardayda ka barata maxadka KTI run ahaantii maxadka KTI dhalinta aad buu u caawiyaa oo wuxuu ku caawiyaa farsamooyin kala duwan aniga shakhsiyan markaan iska hadla runtii waxaan la soo xiriiray maxadka KTI oo maxaa la yidhaahdaa baahi igu dhalatay kadib markaan la soo xiriiray aan imaaday maxad KTI si wanaagsan bay ii soo dhaweeyeen waxay micnaha way i diiwaangeliyeen oo waxay i weydiiyaan micnaha sababta anu imaaday halkan oo macad KTI een run ahaantii markaan aan u bandhigay baahideedii waxbarasho macnaha maadaama nin dhalinyaro aan ahay maadadan cilmiga technicalka ama gacan ka qabadkana oo cilmi aad iyo aad u muhiim yahay oo dhalinyaradan anfacayo u yahay waxaan doorbiday inaan imaado waan imaaday markaan imaaday way soo dhaweeyeen waxay ugu soo dhaweeyeen macad KTI waxayna ii bandhigeen technicalka heerarkiisa kala duwan ay bixiyaan waxaan ka bartay KTI markii imaanaya waxamaan garanayn laakiin hadda aad baan ugu fahmay wax walba waxaan bartay sida kombiyuutarka waxyaalo kala duwan oo aad iyo aad u fiican maasha allah dadaalkeyga fiican waxaan ku doortay inaan wax ka barto oo ku faa'iideysto maanta okay wallaahi markii imaanaya waxamaan garanayn laakiin waxaan jeclahay inaan meel weyn aan aado waxaan ugu baaqi lahaa inay meesha waxbarashada imaadaan wax ay zaa'id u bartaan waxaan bartaa arqaan waxaan rabaa inaad wax soo saaristeed zaa'id ay noqoto inaan yacni ahaan isku day sidii xijaabada inaan soo saaro dharkooda gabdhaha inaan u tolo afar bilood ama halkaas laakiin wax ma kaseen ewerka ahay inaan wax barto waa muhiim fikirda anaa soo dhiibtay